buug cusub oo uu qoray nin lagu magacaabo stephen simon afartankii sane ee lasoo dhaafayna ka mid ahaa siyaasiyiinta jaangooya go-aanada maraykanka ayuu kusoo bandhigay faragelinta sideed madaxweyne oo soo maray dalkaasi ay ku sameeyeen mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo nihaayada qaraare ay kusoo dhammaatay buuggan oo ciwaan looga dhigay wahmigii weynaa saraca iyo gebidhacleynta damacii maraykanka ee bariga dhexe ayuu qoraa uu kusoo sardiyey faragelinta qaawan ee milatari ee uu maraykanku afartankii sane ee lasoo dhaafay ku sameeyey wadamada caalamka islaamka gaar ahaana kuwa carabta simon waxa uu buugga uga hadlayaa wahmiga weyn dawaaficda gadaal ka riixaysay istaraatiijiyaadka iyo dhinacyada gaabiska ee la xiriira arrimaha bariga dhexe sideed maamul oo soo maray maraykanka isagoo kasoo bilaabay madaxweyne jemi carter kuna soo afjaray madaxweynaha xilligan talada haya ee jo baiden isagoo soo gudbinayay shabakado dhacdooyin ah waxa uu simon soo bandhigayaa sida loo maamulo camaliyada qabashada go-aanada la xiriira bariga dhexe kuwaasoo lagu gorfeeya magaalada washington una soo gudbin ra-yu caamka guud ee ameerikaanka sababa ku aadan amniga xisaabaadka siyaasi iyo kuwa xisbi ee ku geedaaman qadiyadaas marka laga hadlaya qaabka uu dhacdooyinka isugu xirayo waxa uu qoraaga buuggan looga hadlaya sida uu maraykanku u lumiyey mandiqada bariga dhexe usoo gudbinayaa sida go-aano badan oo taariikhi ah oo la xiriira mandiqadan ay u ahaayeen kuwa isdaba yaala oo aanu qaadan keliya maamulka markaasi talada haya waxa uu tusaale ahaan usoo qaadanayaa duulaankii uu maraykanku ku qaaday dalka ciraaq xilligaasi waxaa talada hayay buushka inanka ah hase ahaatee waxa ay siyaasadda la xiriirta duulaankaasi soo bilaabanaysaa bill clinton iyo georgi buushka aabaha ahaa mana suuragelin keliya in duulaan lagu qaado ciraaq balse waxa ay u gogol xaareen in tafsiir loo helo sababta tobanaanka kun ee askari ee ameerikaanka ah ay ku joogaan ciraaq ilaa iyo maanta waxa uu soo gudbinayaa simon khibraddiisa maadaama uu ahaa goobjooge iyo taariikhyahan si toos ah uga soo qayb qaatay dejinta siyaasado iyo istaraatiijiyo badan oo uu maraykanku afartankii sane ee lasoo dhaafay ka fuliyey waxa loogu yeero mandiqada bariga dhexe maamuladii rajon iyo buushka koowaad waxa uu ninkani ka shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waagii clinton iyo obamana waxa uu xilal sare kasoo qabtay golaha amniga qaranka ee maraykanka isagoo sidoo kale kasoo shaqeeyey maraakiis daraasadyo badan iyo jaamacado ameerikaan ah waxa uuna leeyahay mu-alafaad dhowr ah oo uu kaga hadlayo siyaasadda maraykanka balse buugga uu xilligaani qoray waxa uu kaga duwan yahay buwaagtii uu horay usoo saaray inuu kaga hadlayo sida uu dalkiisa ugu guuldareystay siyaasadii iyo istaraatiijiyadii uu ka lahaa wadamada caalamka islaamka gaar ahaana kuwa dhaca mandiqada loogu yeero bariga dhexe mu-alifka qoray buuggan ka hadlaya sida uu maraykanku u lumiyey bariga dhexe waxa uu qoraagu weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiin badan oo ameerikaan ah oo uu sheegay inay filayeen in si dhaqsi ah uu ku dhici doono nidaamka al asad ee suuriya isagoona intaa ku daray in inta badan aanay waxba micno ah lahayn shahaadooyinka sarsare ee ay wataan siyaasiyiinta qaar ee ameerikaanka ah waxa uu buuggu ku sheegayaa inuusan heli karin sabab loo qaateen ah oo uu ku bogaadin karo siyaasadda dalkiisa uu qaatay afartankii sane ee lasoo dhaafay kuwaasoo ciwaan koraad looga dhigay xoojinta dimuquraadiyadda iyo xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada balse sida uu simon ka markhaati kacayo sabab u noqday inay sii xoogeystaan maamulada keligii taliyayaasha ah dhibaatada dhaqaale iyo xitaa dagaalada marka loo yimaado go-aanadii ay qaateen maamuladii maraykanka soo maray dhowr iyo tobankii sane ee u dambeeyey waxa uu simon dhaliilayaa sida ay washington u qaadatay go-aan aan la fasiran oo la xiriiray inay ka hortimaado mucamar al khadaafi oo uu sheegay inuu ahaa xaliif muhiim ah marka laga hadlayo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada maraykanka oo uu hogaansamaya cadaadisyo uga yimid faransiiska iyo ingiriiska ayuu simon sheegay inuu ogolaaday in faragelin lagu sameeyo dalka liibiya taasina waxa ay keentay in liibiya ilaa iyo maanta ay xasilooni darri ka taagan tahay sida uu ku doodayo simon waxa uu leeyahay marnaba suuragal ma ahan in maraykanku uu xaqiijiyo dan kasta oo uu ka leeyahay mandiqad weliba maba kusii jirto mandiqad la mid ah bariga dhexe mana jirta cid awood u leh arrinkaas ha noqoto maraykanka ama dowlad kale ayuu leeyahay qoraaga buugga ciwaanka looga dhigay wahmigii weynaa saraca iyo gebidhacleynta damacii maraykanka ee bariga dhexe laguna magacaabo stephen simon kana mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dowladda maraykanka marka laga hadla kaalinta siyaasi ee maraykanka ee mandiqada bariga dhexe waxa uu qoraagu ku doodayaa in dowrkii maraykanku uu si dhaqsi ah oo lama filaan ah meesha uga baxayo waxaana uu tusaale ahaan usoo qaadanayaa kaalinta dowladda shiinaha iyo siday u dhexdhexaadisay dowladaha iiraan iyo sacuudiga oo maarse ku dhawaaqay inay dib u soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasi awoodda maraykanka ee bariga dhexe ayuu sheegay inay dhulka gashay wixii ka dambeeyey markii uu jo baiden la wareegay talada maraykanka wuxuuna tusaale usoo qaadanayaa insixaabkii aan hagaagsaneyn ee uu maraykanku afghanistan kaga soo baxay halkaasoo ay labaatan sano joogeen ciidamada maraykanka iskuna dayayeen inay ka dhisaan nidaam iyo dowlad hana qaada sida uu leeyahay simon waxa uu intaa ku darayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee uu maraykanku ku doonayay in lagu soo noeleeyo heshiiskii nuukuleerka ee iiraan ay meesha ka baxeen washingtonna ay ku qasbanaatay iyadoo aan wax tabar ah u haynin inay daba socoto xukuumadda midigta fog ee maamulka yuhuudda taasoo uu sheegay inay halis gelinayso dimuqraadiyadda yuhuudda sida uu leeyahay stephen simon ee qoray buugga looga hadlayo sida uu maraykanku u lumiyey mandiqada bariga dhexe taxadiyaadka waaweyn ee ka jira bariga dhexe islamarkaana horyaala maraykanka waxaa kamid a dagaalada ka socda suuriya yemen libiya iyo suudaan iyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta masar tuunis iyo lubnaan iyadoo ay taagan tahay isbedelka cimilada iyo soo naqashada hogaamiyaashii keligii taliyayaasha ahaa sidaasoo ay tahayna maraykanka uma harin ajendayaal kookooban oo rajada laga qaba iyo aada u hooseysa mooye waxa uu simon buuggiisa u qeybiyey sideed fasal isagoo si faahfaahsan kaga hadlay taariikhda sideed madaxweyne ee soo maray maraykanka afartankii sano ee lasoo dhaafay waxa uu soo gudbinayaa sida dhammaan madaxweynayaashaas ay ugu guuldareysteen inay saameyn adag oo la jaan qaadaysa rabitaanka washington ugu yeeshaan mandiqada loogu yeero bariga dhexe wixii ka dambeeyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ee alqaacida ku qaaday maraykanka waxa uu simon sheegayaa in dalkiisu uu xoojiyey siyaasadda milatari ee uu ku wajahayo wadamada caalamka islaamka taasina ay keentay in lagu duulo dalalka afghanistan iyo ciraaq iyadoo weliba sirdoonka maraykanka uu xilligaasi marar badan sheegay in ciraaq aanu wax xiriir ah la lahayn duulaanada lagu qaaday maraykanka sidoo kalena aanu saadaam xuseen haysanin hubka waxgumaada ee niyukleerka sida uu sheegayo simon waxa uu leeyahay simon qoraaga buugga wahmigii weynaa saraca iyo gebidhacleynta damacii maraykanka ee bariga dhexe maraykanku waxa uu ku guuldaraystay dagaaladii uu ku qaaday ciraaq iyo afghanistan waxa uuna dilay ama sababay in la dilo boqolaal kun oo dad abriye ah trump iyo obama ayuu sheegay inay ka sinaayeen in la yareeyo danaynta maraykanka ee mandiqada bariga dhexe taasina waxa uu tusaale ahaan usoo qaadanayaa sida uu obama xooga u saaray in ciidankiisa ugala soo baxo dalalka ciraaq iyo afghanistan halka trump isaguna uu xooga saaray inuu raalligeliyey yuhuudda oo aanu ilaalin dareenka muslimiinta bariga dhexe markii uu hirgeliyey heshiiskii abraham loogu magacdaray ee yuhuudda loogu saxiixay in qudus ay tahay caasimadooda abadiga ah bayden markii uu talada maraykanka la wareegay sanadkii ka waxa uu simon sheegay in awooddii maraykanka ee bariga dhexe ay si aada hoos ugu dhacday dowladaha mandiqadana ay noqdeen kuwo aan wax ihtimaam ah siinaynin maraykanka waxa uu leeyahay simon waa qiso ka turjumaysa fahmi xumada ballaaran iyo qaladaad argagax badan oo sababay dhimasho iyo burbur taariikhi ah khulaasada uu gaaray stephen simon ee la xiriirta sida uu maraykanku ku lumiyey bariga dhexe ayaa lagu tilmaamayaa inaysan ahayn mid dhammaystiran maadaama qoraagu aanu ka jawaabin su-aasha ay in badan dadka isweydiinayaan oo ku saabsan sida ay suuragal ku tahay in washington ay ka faa'iidaysato qaladaadkaas dibna ay u saxdo una dhexdhexaadiye ka noqdo mandiqad weliba